wiilkan xanuunsanoo dhabta a ku hayana anaa dhale magaciisa waa safwaan xasan wuxuuna dhalan yahay muddo laba sano eh wuxuuna ku dhashay xanuun oo qaybta maskaxda eh madaxa biyo kaga jiraan labadaas sana wuxuu ahaa nin iska bukaanjiif eh oo isbitaalka weyn oo gaarso yaallay ka dambe marka dhakhtariinta waxay sheegeen inaan nairobi loo qaadi oo maskaxda ma aragtay qalitaan lagu soo bini oo biyaha laga soo daadina laga soo miiri marka xanuunkiisa cununga waasa habeena dhaar lagama seexdo wuuna xanuunsan yahay oohin afka iskuma qabto marka isbitaalkii haddii lala xiriiray waxaa la yidhaahda waa loo baahan yahay qarash hal malyan iyo bar baa lagu afreeshima yay dhaheen dhakhtariintii nairobi joogna hadaageyne marka muslimiinta waxaa u fari baaqa u fari oo aan ka codsani waa caawitaan ay ugu soo caawiyaan ma aragtay wiilkan xanuunkiisa allah subxaana wa tacaalana wuxuu leey watacaawanu cala albiri waltaqwa isku kaalmeeya samafalka iyo wanaagga alla ka cabsiga marka waxaan iga codsanaya bulshada muslimiinta dhammaantooda meel alle meesha joogaan dalka iyo dibadda inay isoo caawiyaan oo wiilkan ma aragtay ay iga soo caawiyaan qaabkii aan ugeynanha caafimaadka qarashaadkiisa aad u culus qarashaadkaasna hadda ma awoodi muslimiinta codsigaasaa u dhiiban maaragta nin alla ninkii arkaayo ama maqlaayo ama fariintan ito arkaayo ninkan inayla soo caawiyo watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni lakhiih wiilkan aa arkaysa inayaa wadaadka tabar ma hayo inta dhashay tabarba ayaa loo waayey nairobi ba ayaa la rabaa weliba in la sii qaada la rabaa ikhwaani maxaan iga codsanhaynaa dal iyo dibadbo maxaan iga codsanhaynaa dadka muslimiinta ee wadaadka inay soo caabiyaan wadaadka inay soo caabisiin ba ayaa aad niga codsanhaynaa tabarna uma hayo baaraka allahu fiikum jazaakum allah khayru jazaa waxaan kaa codsanhaynaa mudane nadiif jaamac iyo mudane aadan bare ducaalow oo aad dadka muslimiinta u kaalmeeyaan maxaan rabaa wiilkaas isaga ee in la kaalmeeyo sheekha la kaalmeeyo taasaan codsanhaynaa insha allahu tacala waa nin xanuunsan oo laba sana jiro labada sanana uu jirana intii badan dhakhtar unbaa lala xiriirayo jiife mar uu jiife iyo mar un dhakhaatiir kala badanaan loo geeyey waxay muujinaysaa cunugaas aabiyi dhale uu tabar u haynin dhakhtarna uu u baahan yahay isbitaallada hadda magaalada hadda aan joognana isbitaalladeeda waxba waa looga qaban waaye waxaa u mutay cunugaas yarkaa ah in nairobi loo gudbiyo annagana kolleyto dad ehel oo qaraabaan nahay iraanna waan nahay marka cunugan waan ka warqabnaa wixiisoo dhan waan ognahay muslimiinta waxaan ka codsanaynaa insha allahu ciddii ilaahigii weynaa waaxidkaa uu waxsiiyey inay cunugaas wadaadka kala qayb qaataan